bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaah salى اllahu عalayhi wعalaa aalihi wasaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo saddex ee suuraة اlbaqara welina waxaaynu ku dhex jiraa aayaadkii ka waramayey xajka allah waxa u ihi subxaanah واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون إلهي وحول سبحانه واذكروا الله إلهي حصى fii ayaamin maalme dhexdood ilaahay xusa maalmahaasoo macduudaatin la tiriyey faman tacajala ruuxa haddaba degdega huwa manku fii yowmeyni laba maalmood dhexdood ruuxa ku degdega falaa isma dembi calayhi korkiisa ma ahaanin waman ta'akhara ruuxa dib dhacana falaa isma dembi calayhi korkiisa ma ahaanin liman itaqaa ay dalika alxukmu aladii huwa huwa cadamu lismi fii man tacajala waman ta'ahar xukumkaa a dembi la-aanta ruuxa dib dhaca iyo ruuxa degdegaba xukumkaasi liman itaqaa ka ilaahay ka cabsaduu u sugnaaday ee xajkiisii alla kaga baqa wixii muxaramaadkana iska ilaaliya wixii waajibaadkana sameeya allah waxau ihi waataquu llah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa oo waclamuu waxaad ogaataan annakum idinku ilayhi ay ila allah in ilaahay xaggiisa uun tuxsharuuna laydin soo ururinayo oo xaggaa u noqonaysaan xagga rabbi uunay tahay subxaanahu wa tacaala haadihi alaayaat ilaahay waxa uu kaga waramay wujuubu dikri illaahi bimina ayaama tashriiq waajibnimada ay waajib tahay ilaahay in lagu xuso maalmaha ayaamu tashriiqee mino la joogo waa koob iyo tobanka labiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka waxaa kaloo halkaa ku sugan wujuubu lmabiiti bimina halaahan aw inayn waajibnimada in mino markaa loo la baryo oo lagu nagaado habeenkii oo loo hoydo saddex habeen ama laba maca ramyi ljimaar iyadoo buurihiina la tuuranayo jamaraadkii dhagax tuurka alsuqraa walwustaa walkubraa saddexdii jamraba waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alruksatu fi tacajuli liman rama alyowma athaani in loo fasaxay inuu degdego ruuxa doona inuu degdego oo maalinta labiyo tobnaad intuu tuurto khalaas yani waxa weeyaan xajkiisii halkaa kusoo gebagabeeya in loo fasaxay oo faman tacajala fii yowmeyni falaa ima calayhi waman taahara falaa ima calayhi liman itaqaa kii degdega iyo kii taam yeelo labada midna dembi ma saaro weeyi waxaa kaloo aayaadkan ku sugan almru bitaqwa allah maca dikri اlxashri wاlxisaab faridda la ysfaray in alle laga baqo iyadoo laysxasuusiyey xisaabta iyo xashriga soo noqoshada dambe wاtaquu llaha waclamuu anakum ilayhi tuxsharuun wadkuru llaha fii ayaamin macduudaatin alayaamu almacduudaat waa ayaamu tashriiqa maalmaha la yidhaha hilbawaradhka macnaha tashriiqu waxa weeye waxaa loogu bixiyey maalmahaas farabadnaanta xoolaha la qalayo ee hadiga iyo noocyada kala duwan ah ayaa hilibka ay banaanka ku wari jireen iyo geedaha oo ay laydhin jireen sidaasaa loo yidhi ayaamu tashriiq oo tashriiqani waa hilbihii la warhayey ee banaanka lagu leydhinayey marka waana maalmaha koob iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex iyo tobnaad ayaamu tashriiq marka waxaa layna amray maalinta tobnaad marka jamratulcaqaba la tuurto maalintaa tobnaad iyada hal jamruunbaa la tuuranayaa oo waa jamrada ugu weynee la ydhaha jamratulcaqaba waana ta maka ugu xigta maalinta tobnaad marka maalintaa tobnaad marka jamratulcaqaba la tuurto ee timihii la yska xiiro ee hadyigii la gowraco ee waxa weeyaan dawaafulifaadihii rukniga ahaa la dawaafo dee waajibku wuxuu noqonayaa in mino lagu soo noqdo oo dee koob iyo tobanka iyo labiiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka lagu nagaado ayaamu tashriiqi marka alayaamu almacduudaat maalmaha la tiriyey ee koobani waa ayaamu tashriiqa saddexda ah waxaa jira alayaamu almacluumaat maalmo la yaqaan oo iyagana qur-aanka lagu xusay liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru sma allaahi fii ayaamin macluumaat laakiin culimmadu waxay ku fasireen oo yidhaahdeen ayaamu lmacluumaatku waa cashru dilxija waa tobanka dilxija ugu horeeya waana maalmuhuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay sida xadiidkii ibnu cabaas ku caddayd ee bukhaariga ku sugnaa maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihinna axabu ila allah min hadihi alayaami alcashara qaaluu yaa rasuula allah wala ljihaadu fii sabiili اllah qaala wala ljihaadu fii sabiili اllah ilaa rajulu kharaja binafsihi wa maalih falam yarjic min dalika bishay nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam ma jiraan maalmo camalka wanaagsan ee la sameeyo ilaahay uga jacayl badan yahay maalmahan tobanka ah macnaha maalmaha tobanka ah ayaa alla ugu jacayl badan yahay camal wanaagsan oo la sameeyo waxay yidhahdeen rasuulkii allow miyaan markaa jihaadna ka fadli badnayn maalmaha camalka la sameeyo rasuulku waxau ihi jihaadna kama mudna ilaa nin mooyaane isagu naftiisii iyo xoolihiisiiba intuu ilaahay dartii ugu dagaalamuu uba kula baxay aan waxba kala soo noqon oo isaguna kusoo dhintay xoolihiisiina kusoo dhammaadeen kaasunbaa ka mudan wax kaloo ka mudan maalmaha camalka la sameeyaa ma jiraan baa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam markaas alayaamu almacluumaat waa maalmaha tobanka ah ee cashru dilxija alayaamu almacduudaat kan layna faray dikriga ee wadkurullaahana waa maalmahan mina ee ayaamu tashriiqa marka haadihi alayaam ayaa layna faray dikriga dikriga ilaahayna waxaa intaasoo jeer loogu soo celcelinayaa fadliga iyo faa'iidada uu leeyahay faraha badan leh axkaamta aayaadkan ku jira waxaa ka mid ah alruksatu fi tacajul liman liman ramaa alyowm athani cashar in loo fasaxay deg dega qofka maalinta labaad intuu tuurto iska taga waxaa taa looga jeedaa maalintii koob iyo tobnaad marka lasoo noqdo ee la tuurto maalintii labiyo tobnaadna waa la tuuranayaa maalinta saddexiyo tobnaadna waa maalinta ugu dambaysa ee xajka lasoo gebagabeynayo qofku intuu tuurto dee dawaafulwidaaci uu kacbada ku sagootiya mooyaane wax kale aanay u hadhin haddaba waxa bannaan qofku haddii uu doono inuu degdego inuu maalinta labiyo tobnaad waxa weeyaan marka uu tuurto uu iska tago halkaa xajkiisiina ugu dhammaado oo dawaafulwadaac mooye wax kale aanay ku hadhin markaa qofkaasi waa qofka tacajulay oo maalinta saddexiyo tobnaad wuu ka degdego ma sugin laakiin waxaa shardi ah maalintaa labiyo tobnaad marka uu tuurto inaanay cadeeddu ugu dhicin mina hadday cadeeddu maalinta labiyo tobnaad ugu dhacdo waxaa ku waajibaya habeenka saddexiyo tobnaadna inuu u hoydo maalinta saddexiyo tobnaadna uu tuurto waayo tacajulka waxaa laynoogu baneeyey maalinta dhexdeeda intaanay dhammaan oo alla waxa uu yidhi faman tacajala fii yowmayni ruuxa degdega laba maalmood dhexdood marka macnaha fiidu waa darfiya labiyo tobnaadka dhexdiisii tacajulku waa inuu dhaco maalinta labiyo tobnaad intaanay dhammaan laakiin hadday maalintii labiyo tobnaad dhammaato cadeedu dhacdo dee fii yowmeyni maahe bacda yowmeyni bay noqonaysa ilan way ka dambaysaa oo koob iyo tobanna wuu dhammaaday labiyo tobnaadna wuu dhammaaday marka tacajulku waxa uu ku bannaanaanayaa shardiga ah labiyo tobnaad cadeedu mina inaanay kuugu dhicin haddii kale darfiyadii baa meesha ka baxaysa fii yowmeyni ilan maalinta dhexdeedii waa inuu tacajulku dhaco maalintuna waxay baaqi tahay inta cadeedu soo jeedo marka markaad tuurato xuduuddii mina waa inaad ka baxdo intaanay cadeedu dhicin kaasi markaa waa qofkii tacajul doona waxaa kaloo bannaan dee ruuxii inuu ta'ahuro doonaa inuu habeenka saddexiyo tobnaadna u hoydo maalinta saddexiyo tobnaadna u tuurto maalintaana waxaa waajib ku ah saddexiyo tobnaad inuu ramyigiisu dhaco cadeedu intaanay dhicin ka hor oo mar hadday cadeedu u dhacdo dee waxa weeyaan ayaamu tashriiqi waa dhammaadeen marka waa inuu ka hormariyo laakiin maalmihii ka horreeye koob iyo toban iyo labiyo toban ruuxii aan tacajulayn ilaa habeenkii baa layska tuuran karayay laakiin mutacajilkuunbaa shardigu ahaa inaanay cadeedu ugu dhicin ilaahay markaa waxa uu tilmaamay ruuxii degdega ee labiyo tobankaa kusoo gebagabeeya iyo ruuxii ta'ahura ee saddexiyo tobnaadka ku darsada midna inaan dembi saarayn waxaase fadli badan oo labada mudan dee ka ta'ahura kaasaa fadli badan alla waxau ihi wadkuru llaha ilaahay xusa fii ayaamin maalmo dhexdood alla xusa maalmahaasoo macduudaatin la tiriyey waa maalmihii ayaamu tashriiqa faman tacajala haddaba ruuxa degdega fii yowmeyni laba maalmood dhexdooda qofka ku degdega ee macnaha waxa weeyaan maalinta saddex iyo tobnaad iyo habeenkeeda aan waxba sugin eh maalinka labiyo tobnaad intuu tuurto iska taga falaa isma dembi calayhi korkiisa ma saara waman ta'ahara ruuxa dibdhacana ee maalinta saddexiyo tobnaad u dibdhaca habeenkii saddexiyo tobnaadna hoyda falaa isma kaana dembi calayhi korkiisa ma saara liman itaqaa xukumkaa inaan dembi saarayn labada midkoodna liman itaqaa ruuxa ilaahay ka cabsada ayuu u sugnaaday ee xajkiisii dee ilaashada dembina ka dhowra xaaraanna ka xakameeya alla waxau ihi waataquu llah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada oo waclamuu waxaad ogaataan annakum idinku ilayhi ay ila allah in ilaahay xaggiisa uun tuxsharuuna laydin soo ururinayo taa ogaada alla waxau ihi wamin annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati اdunya wayushhid اllaha calى ma fii qalbihi wahuwa alad lkhisaab alla waxau ihi wamin annaas dadkii waxa ka mid ah man mid baa ka mid ah kaasoo yucjibuka uu ku yaab gelinayo o aad la dhacayso oo aada jeclaanayso qowluhu hadalkiisa fi lxayaati اdunyaa ay fii shu-uuni اlxayaati اdunyaa nolosha adduunyada arrimaheeda waxa uu ka yidhaahdee uu kaga hadlo waxaa jira qof uu ku yaab gelinayo aada la dhacayso ood jeclaysanayso kaasoo wayushhid ullah walxaal baanu ku cajabinayaa yushhid ullah ilaahay uu markhaati gashanayo calaa maa fii qalbih waxa uurkiisa iyo qalbigiisa ku jirana ilaahay uu markhaati gashanayo u odhanayo allaa igu og inay sidaa tahay arrintu oo wahuwa isagu aladu lkhisaami kuwa dooda ka ugu dooda badan ah waa alkhisaam marka jamac laga dhigo yacni dadka dooda ka ugu dooda daran haddii khisaam bimacna alkhusuuma master laga macneeyana wahuwa aladu lkhisaami ay aladu lkhusuuma ka ugu dooda daran uu yahay xagga dooda yacni doodiisu ay daran tahay waidaa tawallaa marka uu jeedsadana sacaa waa ordayaa ama wuu soconayaa fil ardi ay calal ardi arlada dusheeda wuxuu la soconayaa ama ugu ordayaa liyufsida si uu u fasahaadiyo fiihaa arlada dhexdeeda oo wayuhlika uu u halaago alxarha wixii la beeranayey zaracii iyo wanasla tafiirtii iyo wixii la dhalayay dad iyo duunyaba wallaahu allana laa yuxibu ma jecla alfasaada xumaanta iyo fasaadkana alla ma jecla wa idaa qiila marka lagu yidhaahda lahu isaga ittaqi illaah ilaahay ka cabso marka lagu yidhaahdana akhadathu waxaa qabanaysa alcizatu isla weyni iyo kibir baa qabanaya bilithmi ay mutalabisan bilithm xaal uu yahay dembi mid ku dheehan oo dembi ku sugan ama bilithmi bay ku qabanaysaa bisababilithmi dembiga uu galay sababtiisa fa xasbuhu haddaba kaa kaafigiisa ku filani jahannamu jahannama weeyaan kaa jahannama ayaa kaafigiisa ah walabi'sa waxaa xumaaday almihaadu gogol iyo furaash lagu seexdana waxa ugu xumaatay hiya jahannama almaqsuusu bidami waa hiya oo jahanamo ah wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man mid baa ka mid ah kaasoo yashrii iibinaya nafsahu naftiisii iibinaya ibtigaaa mardaati illaah ay liajli ibtigaa'i mardaati illaah raalli ahaanshaha ilaahay doonis u doonaya darteed ayuu naftiisa u iibinayaa wallaahu allana ra-uufun kii u tudhis badan weeyi ee u naxariista bilcibaadi addoommada haadihi alaayaat ilaahay wuxuu kaga waramay altaxdiiru min aliqtiraari bifasaaxati اrajuli wa bayaanih in lam yakun mu'minan ruuxu haddaanu mu'min ahayn inaan lagu kadsoomin oon lagu dagmin hadal caddaanta iyo fasaaxada iyo warbadnaantiisa iyo hadalkiisa macaan inaan lagu dagmin wa min annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati اdunya yacni arrimaha adduunyada marka uu ka hadlayo waad la yaabaysaa quruxda iyo wanaagga iyo fasaaxada iyo sida uu kala dhigdhigayo u kala caddaynayo maaha aakhiro iyo diino waxba kama yaqaan laakiin adduunyada marka kaas inaan lagu dagmin fasaaxadiisa iyo hadal caddaantiisa waxaa lagu tilmaamay weliba wayushhidu allaha calaa maa fii qalbihi wa huwa aladu lkhisaam mar walba ilaahay wuxuu markhaati gashanayaa inay ka dhabtahoy runka tahay ilaahay baa sidaa igu og allah arrintaa igu og yacni waa ku dhaaranayaa ilain arrin aada og tahay inaanu saxayn hadaatee ilaahay baa igu og arrinku inuu sidaa yahay yacni waa dhaartii oo kale been baanad ku dhaaranaysa haddee cuquubaa ka dhalanaysa marka wuxuu ilaahay u markhaati gashanaya oo uu odhanayaa allah sidaa igu og inay run iga tahay oy xaqiiqo tahay waxaa lagu tilmaamay weliba wa huwa aladu lkhisaam kuwa doodana ka ugu dooda daran weeyi sida axaadiida nebiga ku soo aroortayna alaladu lkhasim ilaahay ma jecla waciid iyo goodi adag baana ku soo arooray yacni ruuxu inuu noqdo qof dood adag oo wax walba ku adag oo ku murmoo ku dooda wax sax iyo wax khaldanba oo yacni doono khaladka inuu sax kaaga dhigo ama saxda khalad inuu kaaga dhigo waayo dadka qaarkood ayaa dood adkaantooda yacni isku dayaya wax cad oo muuqda wax kale inay ka dhigaan marka dooddaa adag waa arrin la caayay oo la ceebeeyoon la ammaanin waxa alla uu ku tilmaamay sifaadkiisa inay ka mid tahay waidaa tawallaa sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarha wannasl yacni waa sifaat lmunaafiq munaafiqaas sifaadkiisa waxaa ka mid ah mar alle marka uu jeesto ee uu dadka ka tago fasaad buu u dhaqaaqayaa iyo foolxumo iyo inuu arlada iyo addoommada iyo dad iyo duunyo iyo tafiir iyo zarac wax walba inuu baabi'iyo ayaa uu dhaqaaqayaa oo beeraha uu gubo oo hantida uu dhaco oo dadka u laayo oo cirdiga iyo sharafka uu meel kaga dhaco waxba waxa weeyaan ma daynayo wana waxba biyo uma kabanaye wax walba waa u bedheedhaya oo ka baqan maayo waa sifaadka dadka munaafiqiinta ah tawallaa waxaa lagu fasiroo kale marka uu madax noqdo idaa tawallaa marka uu wilaayo qabto oo macnaha hadduu madax noqdo xil loo dhiibana dad iyo dunyaba waa fasahaadinaya walidaalik yacni dadka qaarkood waxaa laga yaabaa iyagoo iska roonaayoo sidan dhaamay mar alla markay xil qabtaan qofku kii a taqaanayba ma aha wax alla waxuu daynayo iyo wuxuu dhaafayaana ma jiro waa ayaan daro marka waidaa tawallaa wilaayana waa lagu fasira markuu madax noqdona fasahaad buu ugu dhaqaaqayaa dadka aayaadkan markaa waxaa ku sugan ana shara alcibaadi man yufsid lcibaada wlbilaad dad waxa ugu liita ka arladiiyo addoommadaba ifsaadinaya een waxba badbaadinayn waxaa kaloo ku sugan cadamu tahaawun اlinsaani biqowlihi yaclam اllah wayashhad اllah yacni ruuxu inaanu fudaydsan ilan waa dhaar oo ilaahay buu markhaati gashanayaaye inuu yidhaahdo allaa igu og ilaahay baa markhaati ka ah isagoo garanaya wuxuu sheegayaa inuu been yahay arrinta noocaasi inay arrin culus tahay waxaa kaloo aayaadka ku sugan idaa qiila lilinsaani ittaqi illaah falyaqul samcan wa aaca ruuxa haddii lagu yidhaahda ittaqi illaah alla ka baq waa inuu yidhaha samcan wa aaca haye waa inuu u dhega nuglaado laakiin intuu isa soo taaga aanu odhan yaad ku leedahay maxaan sameeyey waayo nebi moxamed oo khayru khalqi illaah ah ayaa lagu yidhi yaa ayuha nabiyu ittaqi illaah nebi moxamedow ilaahay ka cabso nebi moxamed haddii lagu yidhi ittaqi illaah dee aduu halkeed joogtaa laakiin kan munaafiqa ah sifaadkiisa maxaa ka mid ah inuu isla weyni intay qabato odhanayo yaad la hadlaysaa marka iska ilaali haddii ittaqi illaah lagu yidhaahdo inaad hadal ku celiso iska ilaali samcan waaaca un dheh waayo ilaahay baa lagu xasuusiyey waxba laguma yeelin alla ka baq ninkuu yidhi waa ninkuu nasteexeeyey markii la tilmaamay sifaat lmunaafiq xaalka munaafiqa oo fasaadka iyo foolxumadaasa ayaa waxaa lagu xijisiiyey xaalulmu'min ruuxa mu'minka ah xaalkiisa wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaaa mardaati illaah dadkii waxaa ka mid ah mid naftiisii iibinaya maxaa uu ku iibinayaa oo uu siisanayaa ibtigaaa mardaati illaah alluu ka iibinayaa waxa uu kaga iibsaday inuu janno iyo raalli ahaansha ka helo in allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum waamwaalahum biana lahum اljanna yuqaatiluuna fi sabiili اllah fayaqtuluuna wayuqtaluun ilaahay muminiinta nafahooda iyo xoolahoodaba wuxuu kaga iibsaday inay janno leeyihiin oo ilaahay dartii u dagaalamayaan marka dadka muminiinta ah maxay naftoodii iyo maalkoodii siisteen oy ku iibiyeen oy kaga dhaqaaqeen janno iyo rido rabbi inay helaan marka yashri nafsah naftiisii buu iibiyey oo ka dhaqaaqay muxuu siistay mardaat allah ilaahay raalli ahaanshihiisuu siistay marka waa xaalulmumin inuu naftiisa iyo maalkiisaba u bixinayo ilaahay siduu u raalli gelin lahaa oo naftiisuu bixinaya oo waa jihaadaya ilaahay dartii buu u dhimanaya xoolihiisuu bixinaya oo ilaahay dartii iyo diintiisa uu ku bixinaya camal iyo cibaado wanaagsan ayuu samaynaya waxaasoo dhan wuxuu u samaynayaa ibtigaaa mardaat illaah ayuu u samaynaya alla waxa uu ihi wa min annaasi dadkii waxa ka mid ah man mid baa ka mid ah kaasoo yucjibuka uu ku cajabgelinayo qowluhu hadalkiisu fi lxayaati اdunyaa ay fii shu'uuni اlxayaati اdunyaa nolosha adduunyada arrimaheeda hadalka uu ka odhanayo iyo waxa uu kaga hadlayo ayaa ku cajabgelinaya ilaan aakhiro waxba kama yaqaano laakiin adduunyo siduu u kala dhigdhigayo waad la dhacaysaa oo waad jeclaanaysaa wayushhid llaha ilaahayna wuxuu markhaati gashanayaa calaa maa fii qalbi waxa qalbigiisa ku jira oo wuxuu odhanayaa allaa igu og arrinku inuu sidaa yahay walxaal buu alle markhaati gashanayaa huwa isagu aladulkhisaami kuwa dooda ka ugu dooda daran uu yahay oo waa khisaam marka jamc laga dhigo ama walxaal huwa isagu aladulkhisaami ay ilkhusuuma yacni kii dooda daraayo doodiisu ay adkayd u yahay waidaa tawallaa marka uu jeedsadana ama uu madax noqday wilaayo uu qabto sacaa fi lardi ay cala alardi arlada dusheeda ayuu ordayaa ama uu soconayaa liyufsida muxuu u soconayaa arlada dusheeda wuu cararayaa liyufsida si uu u fasahaadiyo fiihaa arlada dhexdeeda si uu u fasahaadiyo oo wayuhlika uu u baabi'iyuu u halaago alxarha wixii la beeranayay iyo wannasla tafiirtii iyo tarankiiba dad iyo duunyaba wixii la dhalay iyo xarhi ama maxruud wixii la beertay si uu u baabi'iyo wallaahu allana laa yuxibu ma jecla alfasaada xumaanta iyo fasaadka akbaru fasaadin fi lardina waaalishraaku billaah in arlada shirki lagu sameeyo oo bidco lagu sameeyo oo allaha casiiska a lagu caasiyo waa fasaadka ugu daran waana ka alla u yihi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa arlada dhexdeeda ha fasahaadinina yacni intii la islaaxiye tawxiid lagu hagaajiyey dabadeed ha fasahaadinina oo shirkiya xumaan ha ku kharibin oo ha ku baabi'inina marka fasaadka ugu horeeya waxa weeye macaasida shirkigu ugu wan yahay iyo wixii kale xumaan ah kan markaa munaafiqa ah sifaadkiisa waxaa ka mid ah oo gaalnimadii iyo shirkigii u dheer dee in ummadiina aanay ka nabadgelayn oo zaracoodii aanu ka nabadgelayn oo tafiirtii aanay ka nabadgelayn oo dad iyo duunyaba uu baabi'inayo waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahu isaga ittaqi illaah ilaahay ka cabso marka lagu yidhaahdana akhadathu waxaa qabanaysa alcizatu isla weyni kibir baa qabanaya bilimi mutalabisan bilim xaal uu yahay dembi mid ku dheehan ayaa uu kibir qabanaya iyo isla weyni alla waxau ihi markaa faxasbuhu haddaba kaa kaafigiisu kaa waxa ku filani jahanamu jahanamo weeyaan kaafigiisu walabi'sa waxa xumaaday almihaadu gogasha yacni furaash lagu seexdana waxa ugu xumaansha badan hiya jahannama almaqsuusu bidami waa jahannamu wa min annaasi dadkii waxa ka mid ah man mid baa ka mid ah kaasoo yashrii iibinaya nafsahu naftiisa iibinaya ibtigaaa mardaati illaah ilaahay raalli ahaanshihiisa doonis uu doonaya darteed ayuu naftiisa u iibinayaa oo waxa naftiisiiyo maalkiisaba uu ku bixinayaa ilaahay raalli ahaanshihiisa inuu helo wallaahu allana ra'uufun kii tudhis badan weeyi ee u naxariista bilcibaadi addoommadiisa alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafata walaa tatabicuu khuطuwaati shayطaan inahu lakum caduw mubiin yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow udkhuluu gala fi silmi islaamnimada dhexdeeda gala kaafatan kaafatan xaal ay islaamnimadu tahay mid dhammaystiran oo kaafatan waxaynu ka xaalaynaynaa assilm oo bimacna alislaam ah oo islaamnimadii gala kaafatan xaal ay tahay islaamnimadu mid dhammaystiran oon kala dhinnayn ama waxaad ka xaalaysaa kaafatanta waawuljamaacaha udkhuluuda ku jira faacilkaas oo markaana waxay noqonaysaa kaafatan xaal aad tihiin dhammaantiin oo aydan kala hadhsanayn kulligiin wadagal oo ha u kala hadhina walaa tatabicuu hana raacina khuطuwaati shayطaani shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raacina innahu shayطaanku lakum idinka caduwun cadow buu idin yahay cadowgaasoo mubiinun cadaawadiisu ay caddahay fain zalaltum haddaba haddii aada simbirirxataan min bacdi maa jaaءatkum اlbayinaatu aayaadka cadcadi intay idin yimaadeen dabadeed haddii aad simbiririxataan oo dembaabtaan faaclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alleh casiizun kii gaaliba uu yahay makhluuqaadkiisa muquuniya wax u birdhigan kara oo iska celin karaana aanu jirin algaalibu aladii laa yuglabu amruh xakiimun mid fal suubanna uu ahaaday oo aan khaldamin oo shay walba meeshiisa munaasabka a dhiga ama xukum iyo xikmadba leh xikmad xeel dheer iyo xukum suuban leh alla waxau ihi hal yanduruuna miyaa ay sugayaan nadaradani waa bimacnaa intadara oo yanduruuna ay yantadiruuna eegmadii maahay waa sugiddii halna waa istifhaam inkaari oo bimacna nafyi ay maa yanduruuna ma sugayaan bay ka dhigan tahay alla waxau ihi markaa hal yanduruuna ay hal yantadiruuna oo miyay sugayaan ma sugayaane ilaa an yaatiyahum allah ilaahay inuu u yimaado mooyaane ma wax kalay sugayaan fii dulalin maca dulalin hadhadh la jirkoodu u yimaado hadharhkaasoo min alghamaami daruura ah oo ma wax kalay sugayaan ilaahay inuu u yimaado mooyaane maya wax kala sugi maayaan iyo wlmalaaikatu malaa'igtii inay u timaado mooyaane ma wax kalay sugayaan oo waqdiya alamru arrinka la kala xukumo wa ila allaahi alle xaggiisa ayaana turjacu lumuuru arrimaha loo celinayaa haadihi alaayaat waxaa ku sugan awalan wujuubu qabuuli sharaa'ic alislaami kulliha wa xurmatu takhayuri fiiha waajibnimada ay waajib tahay sharaa'icdii islaamka iyo axkaamtii diinta si dhammaystiran in loo wada qaato loogu wada dhaqmoon la kala reebin wa xurmatu takhayuri fiiha iyo inay xaaraan tahay in la kala doordoorto oo la ydhaha kana qaado kana iska daa diinullah waa juzun laa yatajaza waa qeyb aan kala qaybsamayn waa hal qeyb oo wada socoto oo aan la kala sooci karin marka tafsiirka raajix ee xoogga badanna wuxuu yahay kaafatanta in laga xaaleeyo silmiga macnuhuna markaa uu noqonayo sharaa'icdii islaamka wada qaato ha ka kala tegina hadday caqiide tahay hadday cibaado tahay hadday xukum tahay hadday mucaamala tahay hadday akhlaaq tahay wada qaato ha ka kala tegina waayo islaamka in la kala qaybqaybiyo la kala soosooco intaa doontana qaado intaa doontana aad ka tagto dee ma banaana haddii kale waxaa inagu rumoobayaa afatu'minuuna bibacdi اlkitaabi watakfuruuna bibacd fama jazaau man yafcalu dalika minkum ila khizyun fi اlxayaati اdunya waywma alqiyaamati yuraduuna ila ashaddi اlcadaab wama allahu bigaafilin cama tacmaluun canaanta ahlulkitaabka loo soo jeediyey ayaa inakana ina saamaynaysa miyaa rumaynaysaan kitaabkii barhkii barhka kalena miyaa ka gaaloobaysaan oo macnaha intaa doontaaneed jeclaataanna miyaa ku dhaqmaysaan intaa doontaanna aad ka dhaqaaqaysaan haddii la idhaha shareicadii alaxwaalu shaksiyuun ha laga qaato inta dadka khusayso qoyska iyo qofka yacni waxa weeyaan marka uu guursanayo marka uu dhinto marka la dhaxlayo haddii axwaashii shaksiga ahayd un la idhaha shareicada ka qaado wixii kalena la yidhaahdo waxa weeyaan yaan meelo kale ha laga qaato de waa ayaan daro marka sharaa'iculislaam waxay u baahan tahay si dhammaystiran in loogu dhaqmo maxkamadaheenna waajibku waxa uu yahay tallaabo kasta iyo qodob kasta qur-aanka iyo sunnada in la waafajiyo ma aha un marka dhaxalka iyo dhimashada iyo waxyaabaha jinaayaadka iyo dadka la xaqayo markaa un la yidhaha kitaabka soo saara laakiin wax walba waa in qur-aanka iyo sunnadu ay marjic iyo asaas u noqoto in waxa weeyaan ummadda islaamkii waxay ka amar qaadanaysaa diinta ay noqoto dhammaanteed maaha in la yidhaahdo un waa meesha ugu muhiimsan ee wax laga qaato halkaa maxaa laga qaadanayaa dee meelo kalena waxbaa laga soo qaadqaadan karaa soo maaha sax maaha waa qalad saxdu waxay tahay wax walba in laga qaato sharciga alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir sharcigan waxa soo dejiyey ilaahii isagu xoogaalka u ahaa addoommadiisa waxa danta u ah waxay ku hagaagayaan adduunyadooda iyo aakhiradooduba ilaahaasaa soo dejiyey maanta raadiyow ama saacad ama moobil shayga ugu yar saacaddaas dee waxa weeyaan kii sameeyey waxbuu soo raaciyey soo maaha laga tixraaco oo hadday xumaato sida loo hagaajinayo waxyaabaha ay u baahan tahay marka wax waloo la sameeyo saanicii sameeyey manhaj buu soo raaciyey soo maaha adduunyada iyo basharka dhexdooda dee ilaahay koonkaa dhan iyo makhluuqaadka intaa leeg abuuray manhaj la-aan dee ma abuurin ee waxa uu soo raaciyey waxyigaa samaawigae rususha uu kusoo dejiyey uu ugu talagalay inay noloshooda iyo dhimashadooda iyo adduunyadooda iyo aakhiradoodaba ku islaaxiyaan marka sharaa'iculislaam in la wada qaato weeye yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa waxaa kaloo aayaadkan ka cad ana kulu man irtakaba muxarama aw taraka waajiba fahuwa mutabicun likhaطawaati shayطaan yacni ruux kasta oo muxaramaadkii sameeya ama waajibaadkii ka taga waxa uu noqonayaa qof yacni raacraacaya tallaabooyinkii shaydaanka ilan shaydaanka amraya in faralki iyo waajibaadkiina laga tago xumaanti iyo xaaraantiina la dhex dabaasho waxaa kaloo aayaadka ka cad wujuubu tawaquci اlcuquuba cinda duhuuri اlmacaasi in dadku ay cuquubo fishaan oy ka baqdaan haddii macaasidu ay soo ifbaxdo oo fain zalaltum min bacdi maa jaaءatkum اlbayinaat faclamuu ana allaha casiizu xakiim waa waciid iyo goodi maadaama ilaahay casiisu yaho haalib uu yahay dee haddaad dembaabtaan waxa suurtowda allaha casiiskii inuu idinku cadaabo markaa ruuxu haddii dunuubtu ay soo daahirto dee waxaa la filanayaa oo laga baqaaba waxa weeye cuquuba inay soo degto haddaan laga noqon waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ihbaatu sifati اlmajiici lirabi subxaanah lifasli اlqaضاء waxa alle loo sugay sifada imaatinka oo sifaadka ficligae alla uu leeyahay ah oo dee uu imanayo mataa shaaa wa kayfa shaa marka sifatu lmajii sifadaa imaatinkaa ilaahay loo sugay inuu u imanayo alleh maalinta qiyaame lifasli اlqaضاء si uu addoommadiisa u kala saaro u kala xukumo halkan imaatinkiisa in la awilo waa khalad waayo aantum aclamu am illaah ma ilaahay baa u cilmi badan waxa u cunamee laa'iqa u ah mise waxa weeyaan idinka allah baa u cilmi badan sifaadkiisa nebi maxamed baa ugu cilmi badan sala allahu calayhi wasalam yacni ilaahay marka laga yimaado makhluuqaadkana cidda alla ugu cilmiga badani waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam marka allah wuxuu naftiisa ku tilmaamay ama nebi maxamed uu ku sifeeyey sideeda ugu sug oo aduu ha awilin wa jaaa rabbuka walmalaku safan safa rabbigaa ayaa yimid malaa'igtiina waa timid iyadoo safsafa wajaaa rabuka baa alla yidhi rabbigaa waa yimid maxaad u odhanaysaa amru rabbik yaa kuu dirsaday alaslu cadamu taqdiir asalku waa inaan waxba lasoo qadarin oon banaanka laga keenin wajaaa rabuka qur'aanku wuxuu ku yimid bilisaanin carabiyin mubiin luqa carbeed oo cad luqadii carbeedna wajaaa rabuka waxay tahay waa la yaqaana waa imaatin marka arinkiisii baa yimid raxmadiisii baa timid maxaa kuu kalifaya ifaadka kale alla uu leeyahayna sideeda usug laakiin sifo sifaha ku bedeli marka ilaa an yaatiyahum allah alla imanaya laakiin waa ityaanan yaliiqu bijalaali wajhi wa cadiimi sulaanih waa imaatin ilaahay weynidiisa iyo cadamadiisa u cunamo oo ka duwan ka makhluuqaadka waa imaatin ka soocan oo ka duwan oon la mid ahayn kii makhluuqaadka ilaahay u cunama laa nacrifu kayfa huwa sida imaatinkaasi uu yahay kayfiyadiisa ma garanayno inaku waayo laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir ilaahay wax lamidii ma jiro haddana waa ka maqalka badan ee aragga badan leh ka waran haddaad tidhaahdo dee makhluuqu waa ka wax arke eh waxna maqle eh yaan ilaahay lagu sifayn maqal iyo arag dee waxaa laga yaabaa diintaba inaad kaga baxdo soo maa haddaad tidhaahdo laa yasmac walaa yubsir ma arka mana maqlo tacaala allahu can dalika culuwan kabiira taa ilaahay waa ka reeban yahay waa ka nasahan yahay waanu ka sareeyaa huwa samiicu lbasiir waa maqal badan yahay waanu arag badan yahay laakiin samcuhu wa basaruhu laysa ka samcina wa basarina maqalkiisa iyo araggiisu dee keena la mid ma aha aduu gidaarkan dabadiisa dee ma aragti miyaad aragtaa qofku in yar dhowr mitir hadduu kaa fogaado dee ma maqlisid miyaad maqli kartaa laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala carshigiisa isagoo ka sareeya ayaan wax ka qarsooni jirin oo wax walba uu arkayaa wax walbana uu maqlayaa marka calaa kullin sifatu lmajii sideeda u sug hana awilin oo ilaa an yaatiyahum allah waa imaatin alla u cunamo oo addoommadiisa uu kala xukumayo wuxuu u imanayaa si uu addoommadii u kala xukumo marka sifatu lmajii sideedaa loo sugayaa lana awili maayo sifatu lityaan walmajii waa imaatin yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa waxay mufasiriinta qaarkood tilmaamaan mu'miniintii ahlukitaabka ka soo islaamay ayaa barhkood waxay jeclaayeen rawaasib waxyaabihii hore diimahoodii hore ka baaqi ahaa islaamkana aan waafaqsanayn inay isaga sii baaqi ahaadaan bay niyadda ka jeclaadeen oo weyneyntii sabtida ay weyneyn jireen iyo waxyaabihii ay iska xarimeenee sidii laxmul ibil iyo waxyaabo caadooyinkoodii hore ahaa ayay jeclaadeen inay iska sii haystaan markaasaa loo diidoo la yidhi islaamnimada si dhammaystiran u gala waana amar caam ahoo dhammaan dadka ku wada socda ruux kastaaba inuu diinta si dhammaystiran ugu dhaqmo alla waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo udkhuluu gala fi silmi ay alislaam islaamka dhexdiisa gala kaafatan xaal uu yahay islaamku mid dhammaystiran oon la kala reebayn oon kala dhinnayn oo macnaha sharaa'icdii islaamka wada qaatoo ha kala reebina haddaad udkhuluuda ka xaalaysana kaafatan xaal aad tihiin dhammaantiin idinkoo isku dhan oon u kala harhsanayn islaamka laakiin waxaa xoog badan silmigan inaad ka xaalayso oo lagu fasiro jamiicu sharaa'ic alislaam alla waxau ihi walaa tatabicuu ha raacina khuduwaati shayaan shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raacraacina waayo inahu shayطaanku lakum idinka wuxuu idin yahay caduwun cadow cadowgaasoo mubiinun cadaawadiisu ay caddahay alla waxau ihi fain zalaltum haddii aad simbirirxataan oo dembaabtaan min bacdi maa jaaءatkum اlbayinaat aayaadka cadcaddi intay idin yimaadeen dabadeed haddaad dembaabtaan oo simbirirxataan faaclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alleh casiizun kii gaaliba uu yahay ee cidina aanay u birdheen karin makhluuqaadkiisoo dhanna muquuniya dee markaa waxaad halisu tihiin casiisku inuu idin cadaabo alla waa waxaad ogaataan alla inuu yahay casiizun kii haalib ah xakiimun ee xukum iyo xikmadba leh alla waxau ihi hal yanduruuna ay hal yantadiruuna oo miyay sugayaan ma sugayaane waa istifaam inkaariyaho bimacna nafyi ay maa yantadiruuna weeyaan macnuhu hal yanduruuna ay hal yantadiruuna oo miyay sugayaan ma sugayaane ilaa an yaatiyahum allah ilaa inuu ilaahay u yimaado mooyaane fii dulalin maca dulalin hadhadh la jirkoodu u yimaado hadrharhkaasoo min alghamaami daruura ah ilaahay sidaa inuu ugu yimaado mooye ma wax kaley sugayaan waalmalaa'ikatu iyo malaa'igtu inay u timaado mooyaane ma wax kaley sugayaan waqdiya alamru oo arrinkana la kala xukumo oo la dhammeeyo oo dadka la kala saaro waxaa kaloo bannaan waqdiya alamru inaad ka dhigato jumlo istinaafiyo oo madax bannaan oo la bilaabanayo oo markaana macnuhu waxa uu noqonayaa waqdiya waa la kala xukumay oo waa la kala saaray alamru arrinkii waa la kala xukumay oo dee dadkii la kala saar oo xukunkoodii dhac had iyo jeerna arrimaha qiyaamada iyagoon weli dhicin waxa ficil maadi looga tilmaamaa sida waqudiya alamru waa litaxaquqi lwuquuc inay dhacayaan baa la hubaa marka waxaa laga soo qaadayba inay dhaceenba weli may dhicin laakiin hubaalka la hubo inay dhacayaan ayaa maadi looga dhigay sidii wax dhacoo kale allah waxau ihi waqudiya waana la xukumay alamru arrinkii wa ilallaahi ilaahay xaggiisa unbaa turjacu lumuuru arrimaha loo celinayaa rajacina marna noqo celin bay noqotaa oo waa mutacadi oo mafcuul bay qaadataa ila iminka mafcuulkii waa la ad yani waxa weyaan faacilkii baa la xadfo mafcuulkii bay naaibu faacil u qaadatay oo waa mus waa majhuul markaa marka ay tallaabayso rajaci waa celinta fain rajacaka allaahu oo kale markaa rajaca celin markay tahay masderkeedu waa rajcan marka ay laazim tahay noqodna waa rajaca rujuucan oo markaa waa laazimo mafcuul ma qaadato alla waxau ihi sl bnii sraa'iila kam aataynaahum min aayati bayinati wman yubadil nicmat allahi min bacdi ma jaaathu faina allaha shadiid lciqaab alla waxau ihi sl weydii nebi muxamedow bani sraa'iila yacquub ubadkiisii waxaad weydiisaa kam imisaanu aataynaahum siinay min aayatin aayad aayaddaasoo bayinatin cad imisaanu aayad cad iyo mucjiso cad aanu siinoy arkeen waman yubadil ruux kastoo bedela nicmat allaah ilaahay nicmadiisa ku bedela kufraa usoo qadar mafcuulka labaad gaalnimo ku doorsada min bacdi maa jaaathu nicmadaasi intay u timid kadib ruux kastoo gaalnimo ku doorsada fa ina allaaha alleh shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu waa ka uu daran yahay waa ciqaabaya oo waa ka argoosanaya zuyina waa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay alxayaatu dunyaa nolosha tan adduunyadaa loo qurxiyay addunyaa waa min addunuwi tan dhow ama addunyaa waa min adanaa'a tan liidata labadaba ishtiqaaqa addunyaa waa la yidhi oo wayaskharuuna waxay ku jeesjeesayaan gaaladu min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ayay dheeldheel ka dhiganayaan oo ku ciyaarayaan waaladiina kuwiiba alla widhi ittaqow ilaahay ka cabsaday waa jumlo istinaafiya bilaabo waaladiina kuwa ittaqow alla ka cabsaday adduunka markay joogeen fowqahum gaalada korkooday ahaadeenoo iyagaa ka sarreeya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame oo iyagu aclal ciliyiin bay ku sugan yihiin mutaqiintu gaaladuna asfala saafiliin naarta halka ugu hooseysa salkeeday ku sugan yihiin wallaahu alleh yarsuqu waa arsaaqaahu alleh man yashaau ka u doono inuu arsaaqo bikayri xisaabin xisaab la-aan ayaa ilaahay ku arsaaqaa aayaadkana ilaahay waxa uu ku tilmaamay alictinaau bixaali bani israa'iil wa kayfa qaabaluu dalik ugu horeyn sidii loo tixgeliyey ee loo daryeelay ee loogu nicmeeyey nimanka reer banu israa'iil iyo yacni cinaayadaa iyo ilaalintaa alla ilaaliyee u nicmeeyey waxay kala hortegeen siday nicmadii gaalnimo ugu doorsadeen sal banii israa'iila kama aataynaahum min aayatin bayina aayaadka la siiye waxaa ka mid a dee casaa muusa ushii nebi muuse cadaanaysay min waxa weeyaan ushii nebi muuse ee waxaan ujeedaa abeesada noqonaysay ee wax walba guranaysay sida usha u tuun marka uu tuuro yacni bahal ama abeeso ordaysa noqonaysay gacantiisii caddaanaysay aayaadka la siiye waxaa ka mid ahaa baddii loo kala jeexay dhagaxaantii biyaha looga soo burqinayay ay biyuhu ka soo baxayeen almanu wasalwa malab cireedkii iyo hilibkii shimbirahee shiilaa ee samada looga soo dejinayey waxaasoo dhamme aayaad ay arkeen oo cadcad bay ahaayeen waxna aanay ku qaadan oo ay ka kufriyeen aayaadkana waxaa nicmo loogu tilmaamay waman yubadil nicmat allaahi waa aayaadka nicmadu ah alaayaatu sababu nicma factubirat anahaa nicma maadaama aayaadku ay nicmo kasta sabab u yihiin haddii la qaato iyaga laftoodii baa nicmo lagu tilmaamay waman yubadil nicmat allah waayo nicmaday sabab u yihiin oo waa kuwa lagu barwaaqoobayo lagu badbaadayo waxaa aayaadkan ku sugan ataxdiiru min kufraani اnicam lianlaa taxulla niqam in laga digtoonaado nicmooyinka in laga gaaloobo si aanay masaa'ib iyo balaayo u dhicin waman yubadil nicmat allahi min badi ma min bacdi ma jaaathu faina allaha shadiid اlciqaab waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ataxdiiru min ziinati اlxayaati اdunya wa nisyaani اlaakhira in laysaga digay in lagu dagmo dhaldhalaalka iyo quruxda adduunyo oo aakhiro la iloobo zuyina liladiina kafaruu alxayaatu اdunya yacni waranka laga waramayo quruxda adduunyo loo qurxiyey waa digis laynooga digayo kuwaa dhaqankooda oo layleeya iska ilaaliya waxaa la tilmaamay gaaladu inay mu'miniinta ku jeesjeesayaan adduunka marka ay joogaan ilahay aayaddii kale waa kii ku lahaa ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yatakaamazuun kuwa jurmiga iyo dembiga falee mujrimiinta ahi waxay ahaayeen adduunka kuwa mu'miniinta ku qosqosloo ku jeesjeesa marka ay soo maraanna isu iljabiyo yidhaa waa kuwaa kuwii waa kuwii intay dacaayadeeyaan oo caayaan oo qosol u daataan waa ifka intii la joogiya adduunyada laakiin abaalkoodii muxuu noqday gaalada waa jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal eh falyowma aladiina aamanuu min alkufaari yadxakuun cala alaraa'iki yanduruun hal huwiba alkufaaru maa kaanuu yafcaluun allah waxau yihi subxaanah maanta waa marka qiyaamo aakhiro la tage eh maanta oo maalintii qiyaamo ah kuwii mu'miniinta ahaa ayaa gaaladii ku qoslaya oo ku dheeldheelaya siday gaaladu adduunka ugu qosqosli jireen ee ugu jeesjeesi jireen ayaa maanta mu'miniini gaaladii ay ugu jeesjeesayaan mu'miniintu calal araa'iki yanduruun iyadoo mu'miniintu ay sariiraha korkooda ka soo eegayaan oo ay ku dheeldheelayaan waxaa haysta hal huwiba alkufaaru maa kaanuu yafcaluun ma la ma lagu abaalmariyey gaaladii waxay samaynayeen xumaanteedii haa alla ilaah waa lagu abaalmariyey marka shaahidku waxa weeye dee adduunkii hadday ku jeesjeesi jireen mu'miniinta iyagana aakhiro ayaa lagu jeesjeesayaa jazaaan wifaaqan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan bayaanu ana almuttaqiina fowqa alkufaar wayaskharuuna minhum kamaa kaanuu yaskharuuna minhum fi dunya waxaa la caddeeyey muttaqiintu inay gaalada ka sarreeyaan aakhiro waaladiina itaqow fowqahum yowma alqiyaama waana ku jeesjeesayaan mu'miniintu gaalada siday gaaladuba mu'miniinta ugu jeesjeesi jireen ifka alla waxau ihi sal weydii nebi muxamedow bani israa'iila yacquub ubadkiisii waxaad weydiisaa kam imisaanu aataynaahum siinay min aayatin aayad aayaddaasoo bayinatin cad kamta istifaamiyaynu ka dhignay waxaana laga dhigi karaa khabariye oo markaana takhiir iyo farabadnaan baa laga macneeyaa oo kam in badan ayaanu aataynaahum siinay oo min aayatin aayad ah aayaddaasoo bayinatin cad yacni cadad fara badan oo aayada ayaanu siinay markaa kam in badan markaad tidhaahdo waa khabariya kam imisana waa istifaamiya alla waxau ihi waman axadka yubadil bedela nicmat allah ilaahay nicmadiisa ruuxa dooriye bedela ee kufra gaalnimo ku doorsada min bacdi maa jaaءathu nicmadu intay u timid dabadeed faina allaha alle shadiidu اlciqaabi waa ciqaabkiisu miduu daran yahay zuyina waa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay alxayaaةu اdunyaa nolosha tan adduunyadaa loo qurxiyey wayaskharuuna waanay ku jeesjeesayaan oo waa ku dheeldheelayaan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iyagana waa lagu dheeldheeli doonaa waaladiina kuwa itaqow ilaahay ka cabsaday fowqahum gaalada korkoodiiyo dushooday ahaadeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaame oo aclal ciliyiin bay ku jiraan mu'miniini halka gaalana asfala saafiliin naarta salka ugu hooseysa ay ku sugan yihiin wallaahu alla yarzuqu waana jazaan wifaaqan sow maanta isma qaadqaadayaan oo isma sarraysiinayaan way hoosayn doonaan kuwa maanta mu'miniinta la dulaysanayaana way sarrayn doonaan jazaan wifaaqan wallaahu alle yarsuqu waa arsaaqa man yashaau ka u doono bikayri xisaabin xisaab la-aan buu ku arsaaqaa kaana annaasu ummata waaxidata fabacaa allaahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin alla waxau yihi kaana annaasu dadku waxay ahaan jireen ummatan waaxida ummad keliya oo fa bacaa allaahu waxaad usoo qadartaa dee fakhtalafuu waa iskhilaafeen oo badhna waxay baaqi ku noqdeen sidoodii hore badhna waa gaaloobeen ilain tawxiid bay ku midaysnaayeen markii hore marka waa iskhilaafeen kaana naasu dadku waxay ahaan jireen ummatan ummad ummaddaasoo waaxidatan keli ah maxay ku midaysnaayeen tawxiidka iyo islaamnimada hoggaansanka iyo tawxiidka ayay mid ku ahaayeen dabeed fakhtalafuu usoo qadar kadib way iskhilaafeen oo badhna way gaaloobeen badhna tawxiidkoodiibay baaqi ku noqdeen dabeed fa bacaa allaahu markaasuu alla u soo dira oo uu soo saaray annabiyiina nebiyiintii uu soo saaray si ay shirkiga uga digaan tawxiidkana ugu baaqaan mubashiriina xaal ay yihiin nebiyadu kuwa u bushaaraynaya mu'miniintoo janno ugu bushaaraynaya wamundiriina iyo xaal ay yihiin nebiyiintu kuwa u digaya dadku cadaab uga digaya kuwa gaaloobay wa anzala waa soo dejiyey alle macahum iyaga la jirkooda alkitaaba kitaabkii ayuu ku soo dejiyey ashu waa jinsiyo oo waa jinsulkitaab kutubtii oo dhan bay ku dhacaysaa oo nebi kastoo lasoo diray iyo kitaabkiisii ayay ku dhacaysaa ilain annabiyiina jamac baa lasooayaa lasoo sheegay nebiye fara badan marka kitaab keliya maaha waa kutubtii jamaca waxa faa'iideynayana waa asha jinsiyada oo jinsulkutub kutubtii ayaa lala soo dejiyey bilxaqi xaq xaal ay ku dheehan ku dheehan yahay kitaabku ay mutalabisan bilxaqi kitaabkaasi xaal uu xaq ku dheehan yahay ama bilxaqi baa alla ku soo dejiya kutubta ah liyaxkuma si uu kitaabku u kala xukumo ama alla u kala xukumo bayna annaasi dadka dhexdooda fii maa kii uu ugu kala xukumo ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi maaga wama ikhtalafa iskumay khilaafin fiihi kitaabka ama fiihi diinka ama fiihi nebiga wama ikhtalafa iskumay khilaafin fiihi ay filkitaabi kitaabkaa iskumay khilaafin min bacdida waxa weeyaan soo hormari min bacdi maa jaaءathum اlbayinaatu aayaadka cadcadi intay u yimaadeen dabadeed iskumay khilaafin bagyan ikhtalafada ku cileey oo ku sababe bagyan ay liأjli bagyin iskumay khilaafin xadgudub iyo xasad dartii xadgudubkaa iyo xasadkaasoo beynahum dhexdooda ahaaday iskumay khilaafin ayo ila aladiina uutuuhu halkaa rid yacni kuwii kitaabka la siiyey mooyaane oo macnuhu waxa weeye yacni aayaadkaa cadcadi markay u yimaadeen waxa uun xasad iyo xadgudub isugu khilaafay kuwii kitaabka la siiyey laftoodii oo kitaabkii la siiyey halkay iskaga waafiqi lahaayeen unbay isku khilaafeen waajibkuna wuxuu ahaa inay isku waafaqaan oo isku raacaane inay ku kala tagaan may ahayd fahada allaahu markaa la iskhilaafay ayaa dabeed fahada allaahu ilaahay waa hanuuniyey alladiina kuwii aamanuu rumeeyey limaa kiibuu ku hanooniyey kaasoo ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi maaga oo min alxaqi xaqii ah biidnih ilaahay idankiisa iyo ogolaanshihiisa ayuu ugu hanooniyey mu'miniinta xaqii lagu kala tegey ilan xaqii wataa la ysku khilaafay qolana qaadatay qolana ka dhaqaaqday marka inta mu'miniinta ah ayaa alle xaqii iyo towxiidkii ku toosiyey uu waafajiyey wallaahu alla yahdii waa hanuuniyaa man yashaau ka u doono hidaayadiisa ilaa siraatin jid ayaa uu ku hanuuniyaa jidkaas oo mustaqiimin toosan haadihi alaayaat waxaa ka cad ana alasla huwa tawxiid washirka huwa taa'iun cala albashariya waxaa tawxiidka la yidhaahdaa aadamaha iyo dadka isagaa asal u ah shirkigu waa wax ku soo dariyo cusub asal ma aha laakiin asalku waa tawxiid walidaalik yani waxa weeyaan ibnu cabaas waxa uu yidhi nebi aadam calayhi salaam iyo nebi nuux waxa u dhaxeeya toban qarni oo kulluhum cala alislaam kulligood islaam iyo tawxiid ku toosnaa laakiin qoomkii nebi nuux ayaa shirki falay oo dembi same yani shirkiga ku dhacay markii qoomkii nebi nuux shirki ay ku dhaceen waa shirkigii ugu horreeyey ee ahlul ardi dhexdooda ka dhaca eh ayaa nebi nuux loo diray nebi nuuxna dee rasuulkii ugu horreeyey arlada loo soo diru ahaa oo nebi aadam yaanu ka horreeyin wuu ka horreeye aadam isaga waxa weeyaan dee dadkiisu markaas yacni dad wada muslimiin ah oo tawxiidka ku toosan oo sharaa'icdaa tawxiidkuun uu u sharxaya ayay ahaayeen laakiin dad uu shirki uga digayo o tawxiid ugu baaqayo may ahayn kaanuu calaa tawxiid laakiin nebi nuux isagu wuxuu ahaa rasuulkii ugu horreeye loo diro si uu shirkiga uga digo tawxiidkana dadka ugu baaqo ilan xilligiisiibaa shirkigu ugu hordhacay oo kama horreyne markaa sababta loo leeyahay xadiidkana ku ansaxday awalu rasuulin arsalahu llahu ilaa ahli lard nebi nuux inuu ahaa waa ciddii ugu horreysay loo diro shirki inuu ka digo ilan qoomkiisii ayaa shirkiga ugu horreeyey dhexdooda ka dhacay laakiin nebi aadam oo ka horreeyey dee wakhtigiisii shirki ma jirin kaana naasu ummatan waaxida tawxiidkaa lagu toosnaa marka tafsiirka saxdii waxa weeyi kaana naasu ummatan waaxida cala tawxiid asalkaasay baaqi ku ahaayeen oo in kufri iyo shirki lagu fasiro waa macno marjuuxoo laga xoog badan yahay sida saxdii waxa weeyaan tawxiid bay ku toosnaayeen oo waxaa caddaynaya oo sii xoojinaya xadiisulqudsigii ahaa inuu alla yidhi innii khalaqtu cibaadii xunafaa fajaaءathum الshayaaطiin fاjtaalathum alla waxau idhi addoommadayda waxaan abuuray iyagoo ahlu tawxiid aho shirkiga iyo xumaan oo dhan ka soo leexanayo oo tawxiidka ku toosan dabeed shayaadiin baa u timid oo duufsatay marka asalku tawxiid buu ahaaye shirkigu waa farac waa wax ku soo dariyey aayaadkan waxaa ku sugan alaslu fii muhimati اrusul albishaaraةu liman aamana wاnadaaraةu liman kafar shaqooyinka rususha waxaa asal iyo asaas u ahaa inay mu'miniintana u bushaareeyaan gaaladana u digaan mubashiriina wamundiriina min calaamaati اlkhudlaan wاlkhusraan ikhtilaafu اlummati fii diiniha yacnii hoojinta iyo khasaaraha astaamihiisa waxaa ka mid a ummaddu inay diinteeda isku khilaaftay ku kala tagto oo aanay ku midoobin ayaa calaamaat اlkhudlaan wاlkhusraan ka mid ah marka aayaadkan waxa ugu muhiimsan ay tilmaamayaanna waxa weeyi in ummaddu asalkeedu tawxiid ahaa shirkiguna uu ahaa wax daari oo ku soo dariyey alla waxau idhi kaana naasu dadku waxay ahaayeen ummatan ummad ummaddaasoo waaxidatan keli ah oo islaamnimadiiyo tawxiidka ku midaysan oo fakhtalafuu dabeed waa iskhilaafeen oo dee qaarna waa gaaloobeen qaarna tawxiidkii bay ku hadheen fa bacaa allaahu ilaahay markaa wuxuu u soo diray oo ka dhexdooda ka soo saaray annabiyiina nebiyiintiibaa alla markaa soo saaroo u diray mubashiriina xaal ay yihiin nebiyadu kuwo bushaaraynaya haddaba xaaladu marna waxaa la yidhaha waa xaala muqaarina oo xadadka dhacaya ayay la xilli tahay mar la dhacaysaa marna waa xaala muqadara oo weli ma dhicinoo waa mustaqbal laakiin waa la qadarayaa dhiciddeeda markaa tani sida saxiixa ah waxa weeye xaala muqadara ilain irsaalka la soo diray iyo bishaarayntu isku mar may dhicin ee bishaarada iyo nadaaradu waa ka dambaysa marka macnuhu waxa uu noqonayaa fa bacaa allaahu alla waxa uu markaa soo saaray annabiyiina nebiyadii ayuu diray mubashiriina xaal ay yihiin kuwo la qadaray inay bishaaraynayaan wamundiriina iyo xaal ay yihiin kuwo la qadaray inay digayaan oo macnaha ay dadka u bushaarayn doonaan una digi doonaan ilan weli ma dhicine wa anzala waa soo dejiyey alle macahum la jirkooda alkitaaba kitaabkii ayaa uu soo dejiyey ay ilkutub kutubtii waa jinsulkitaab bilxaqi ayaa uu ku soo dejiyey xaq liyaxkuma si kitaabku u kala xukumo ama alla uu u kala xukumo bayna annaas dadka dhexdoodii fii maa kii uu ugu kala xukumo ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi maaga dhexdiisa wama ikhtalafa iskumay khilaafin dadku fiihi ay fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa iskumay khilaafin min bacdi maa jaa'athum اlbayinaatu aayaadka cadcaddi intay u yimaadeen dabadeed iskumay khilaafin bagyan liajli bagyin xasad iyo xadgudub dartiina isugumay khilaafin baynahum dhexdooda ahaaday ila aladiina kuwii mooyaane uutuuhu hu oo kitaabka alla siiyey yacnii kuwii kitaabka la siiyey mooyaane cid kale iskuma khilaafine kuwii kitaabka la siiyey unbaa isku khilaafay waxay isugu khilaafeenna waxa weeye bagyan baynahum waa cilat اlاkhtilaaf xadgudub iyo xasad dhexdooda dhacay fahada allaahu dabeed alla wuxuu ku hanooniyey aladiina aamanuu kuwii rumeeyey limaakiibuu ku hanooniyey ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi dhexdiisa oo min alxaqi xaqi ahaaday biidnihi ilaahay idankiisaanu ugu hanooniyey oo dee dadkii ahluliimaanka ahaa waxa la waafajiyey xaqii laga baydhay wallaahu allana yahdii waa hanuuniyaa man yashaau cidda uu doono ilaa siraatin jid ayaabuu ku hanuuniyaa jidkaasoo mustaqiimin toosan am xasibtum an tadkhuluu ljannata walamaa yaatikum maalu ladiina khalow min qablikum alla waxau ihi am xasibtum bal iskaba kaale arinkaasi ah xasibtum ma waxa u malayseen amtani waa tii munqaicada ahayd oo waxaa lagu macneeyaa bal iyo hamsatulistifhaam markaa am bal kaba kaalay arrinkaa hore eh axasibtum ma waxa u malayseen an tadkhuluu inaa gelaysaan aljannata jannadii inaa gelaysaan miyaa u malayseen walxaal lamaa ya'tikum aanu idiin iman mathalu ladiina khalow ay mathalu mixnati aladiina kuwii imtixaankoodii oo kale kuwaasoo khalow tegay min qablikum idinka hortiin kuwii idinka hortiin tegey mixankii soo maray oo kale iyadoonay idinsoo marin miyaa u malaynaysaan aayarun jannada inaad dalaq iska odhanaysaan masadhum waxa taabatay kuwaa hore alba'saau dhibaatadii yacni caydhnimada iyo baahida ahayd iyo wadaraau dhibaatadii cudurka iyo xanuunka ahayd ayaa taabatay oo cudur iyo caydhnimoba waa taabatay wasulziluu waana la gilgilay xataa yaquula ilaa uu ka yidhaahdo alrasuulu rasuulkii iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeye macahu rasuulka la jirkiisa ay ka yidhaahdaan mataa waa goorma nasrullaah ilaahay gargaarkiisii waa goorma ilaahay markaa wuu ugu jawaabay alaa hooyaay inna nasra allaah ilaahay guushiisa iyo gargaarkiisu qariibun waa idiin dhow yahay oo idinkama dheera aayaadkanna waxaa ku sugan alibtilaa in lays imtixaamayo oo mixanka iyo imtixaanaadku sida cudurka iyo caydhnimada iyo wixii lamid ah inay waxa weeyaan sababaan dee jannada in la galo oo jannada aan imtixaan la-aan lagu gelayn ilaa laysa soo maydho oo laysa soo imtixaamo oo alla waxau yihi aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay waa ka geeridiiyo noloshaba abuuray si uu idiin imtixaamo kiina ugu camal wanaagsan aliflaam miim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun dadkii ma waxay u maleeyeen uun in lagaga tegayo waa rumaynay iyadoon la imtixaamayn waa arrin aan dhacay waa lays imtixaamaya mixan iyo masaa'ib baa dhacaya waa la maydhmayaa oo waa la kala baxaya markaasaa jannada dalaq lo odhanaya oo la gelaya laakiin imtixaan la-aan iyo dhibaato la-aan dee aayar janno lagu geli maayo jannadana sideedaba waxaa ku xeersan waxyaabaha naftu dhibsatoo dhan oo rasuulku waxa uu yidhi xufat iljannatu bilmakaarih jannada waxa lagu dayiroo lagu wareejiye wax alla waxay naftu dhibsanaysa marka wax alla wixii mixan iyo dhibaato aada dhibsanayso waa dari derbiga jannada cibaadaadka iyo khayraadka aynu samaynayno naftu waa dhibsanaysaa laakiin waa dee jannada waxaad ku geli lahay naftu inay tukato inay soomto inay jihaado inay saka bixiso ma jecla laakiin jannadaad ku gelaysa waxufat innaaru bishahawaat naartana waxaa derbi looga dhigoo lagu wareejiyey wax alla waxay naftu jeclay salaad la-aan camal la-aan cibaado la-aan xumaan macaasi zino fisqi foolxumo oo dhan waa dayrka jannada oo ruuxa sameeya waa dayrka naarta oo waxaan ujeedaa waa waa xufat innaaru bishahawaat xumaantaasi waa dayrkii naarta oo ruuxa sameeya dee naar buu ku gelaya ciyaada bilah ilahay naga badbaadiye marka aayaadkan taasaa ku sugan in jannada imtixaan lagu gelayo imtixaan la-aan aan la gelay xataa yaquula rasuulu waladiina aamanuu macah qowlu rasuul fii macna ducaa'i walaysa shakan rasuulku kama shakiin gargaarka iyo guusha ilaahay inay imanayso laakiin waa duco waa baryo oo ilaahow noo gargaar unbay ka dhigan tahay waxaanay tilmaamaysaa goorta rasuul uu yidhi mataa nasrullah waa xilli kurbadu ay meel adag gaadhay oo ay cuslaatay markaasaa nasrigiina u yimid ina maca alcusri yusra alla waxau yihi am xasibtum balkaba kaalaya xasibtumma waxa u malayseen an tadkhuluu ljanna inaad jannada aayaruun gelaysaan walxaalna aad gelaysaan lamaa ya'tikum aanu idiin iman weli lamaadu waxay faa'iidaysaa yacni nafyiga iyo jasmiga iyo camalfalka lamta waa kala mid laakiin waxay lamaadu kaga duwan tahay waxaa ka mid a waa mutawaqacu hubuut waxa ay diidayso waxaa la filayaa inuu dhaco oo wuu dhici doonaa marka weli aanuu idiin iman wuu idiin iman doonaa weeye ma waxa u malayseen an tadkhuluu ljannata jannada inaad aayaruun gelaysaan walxaal lamaa ya'tikum aanuu weli idiin iman mathalu aladiina khalow min qablikum ay mathalu mixnati aladiina kuwii imtixaankoodii oo kale kuwaasoo khalow tegay min qablikum idinka hortiin kuwii idinka hortiin tegay wixii helay wax lamidihi iyaduunu idiin iman masadhum lba'saa waxaad moodaa waa jawaabu su'aalin muqadar su-aal meesha ku qadaran jawaabkeedii oo sariixa ayaa halkan ku sugan oo waxaad moodaa in la yidhi oo kuwaa maxaa helay wixii helay baa laguu sheegay masadhum waxa taabatay alba'saau dhibaatadii waxa weeyaan faqriga iyo baahida iyo caydhnimada iyo wdaraau dhibaatadii cudurka iyo maradka wazulziluu waa la gilgilay imtixaan adag baa helay xataa yaquula rasuulu ilaa rasuulkii uu ka yidhaahdo iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeye macahu isaga la socday la jirkiisa ahaa ilaa ay ka yidhaahdaan mataa nasrullah waa goorma gargaarkii alleh alla waxa ugu jawaabay alaa hooyaay baraaruga ina nasr allah ilaahay gargaarkiisu qariibun waa mid dhow oo idinkama dheera yasaluunaka maadaa yunfiquuna qul maa anfaqtum yasaluunaka waxay ku weydiinayaa nebi allow maa muxuu yahay daa ay ladii kan yunfiquuna ay bixinayaan oo daada haddaad bimacna ladii ka dhigto mawsuul jumlada ka dambaysa waa silat lmawsuul ilaa maxalla min alacraab caydkana usoo qadaro yunfiquunahu ladiiga usoo qadar qul waxaad tidhaha nebi allow maa anfaqtum waxaad bixisaan oo min khayrin khayr ah dee falilwaalideyni labada waalid buu u sugnaaday iyo walaqrabiina kuwa idinku dhow iyo walyataamaa kuwa agoonta ah iyo walmasaakiini kuwa baahan iyo wabni sabiili ka socotada ah wamaa tafcalu waxaad samaysaanoo min khayrin khayrana fa ina allaha alla bihi khayrka caliimun waa ogyahay kutiba waxaa laydinku faral yeelay calaykum korkiina alqitaalu dagaalkii iyo jihaadkii walxaal baa laydinku faral yeelay huwa dagaalku kurhun mid aada nacaysaan oo makruuha uu yahay lakum idinka aada nacaysaan oo makruuhu idin yahay wa casaa waxaad mudan tihiin oo laga yaabaa an takrahuu inaad nacdaan shay-an shay oo wahuwa shaygaasina khayrun lakum uu idin khayr badan yahay wa casaa waxaa mudan tihiin oo laga yaabaa an tuxibuu inaad jeclaataan shay a shay oo wahuwa shaygaasina sharun lakum shar uu idin yahay wallaahu allana yaclamu waa og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin allaa og waxaa idin dana idinkuse ma ogidin haadihi alaayaat waxay tilmaamayaan kow afdaliyat linfaaqi cala alaqrabiin fadliga ay fadli iyo faa'iido badan tahay dadka xigtada in wax lagu bixiyo had iyo jeer sadaqada xigtadu way ka fadli badan tahay ta qofka kaa fog la siiyo labaduba waa sadaqo laakiin ta xigtada waxaa la socda silatu raxim oo nebigu waxa uhi waa yani sadaqada qariibku waa sadaqatun wa sila aqrabna qariibka wuu ka dhow yahay oo waa ka kuugu xiga ilan waa afcalu tafdiil aqrab ka kuugu dhowaansho badan qariib lama odhane aqrab baa la yidhi marka yasaluunaka maada yunfiquun qul maa anfaqtum min khayrin falilwaalidayn waxaa loo sheegay masrafkii iyo maalkay bixinayeen oo waxaad bixinaysaan horta waa khayroo dee maal xalaaloo ayiba waa inuu noqdo meeshay ku bixinayaanna waa waalidkii iyo xigtadii iyo agoontii iyo masaakiintii iyo socotadii waa meelahay ugu madnayd ee ugu yacni muhiimsanayd in wax lagu bixiyo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuubu ljihaadi cala alumma maa baqiya kufrun calaa wajhi lard yacni waajibnimada uu jihaadku ummaddan waajib ku yahay inta arlada dusheeda gaalnimo ku sugan tahay wqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu lilah xalaynu soo dhiganan haayada maxaa laga dhigay la dirir oo la dagaalama ilaa fitna la waayo fitna aanay jirayn oo ay baaba'ayso macnaha fitnadu waa gaalnimo iyo shirki diinta iyo cibaadaduna ay noqonayso mid ilaahay u barax tiran oon cid kale la wadaagin marka in alla inta kufri baaqi yahay jihaadku waa baaqi waajibnimada jihaadku asal ahaan waa fardu kifaaye oo macnaha fardu kifaayo waxaa looga jeedaa waxa majmuuca ummadda ummadda si guud waxa looga dalbay ee haddii qayb ka midi ay la timaado ay ku filaato intii kale uu ka dhacayo aanay ku dambaabayn haddii wax la yimaado la waayana ummaddu ay ku wada dambaabayso kaasaa la yidhaha fardu kifaaya waa wax ummadda si guud looga wada doonay laakiin barh ka midihi hadday la yimaadaan kuna filaadaan intii kale waajibkii waa ka dhacaya oo ku dambaabi maayaan haddii wax lala wax la yimaadaba la waayana dembiga ummadda waa wada fuulaya waa fardu kifaaya asal ahaan jihaadku waa sidaas oo ummaddu dee kulligood mar keliya ku yar iyo ku weyn dee jihaad wada geli maayaan laakiin mararka qaadkood mararka qaarkood ayaa jihaadku fardu cayn u noqdaa waxa uu fardu cayn noqdaa man xadara alqitaal ruuxa goobtii dagaalka xaadirka ah inuu dagaalamaa fardu cayn bay ku tahay oo dhabarka aan u jeedin ya ayuha aladiina aamanuu ida laqitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwaluuhum اladbaar wman yuwalihim ywmaydin duburahu ila mutaxarifa liqitaali aw mutaxayiza ilى fiati faqad ba'a bigadbi min allah wamaawaahu jahanam wabi'sa almasiir allah waxau yihi muuminiintiiyay gaaladii markaad la kulantaan ee aragtaan iyagoo gurguuranaya oo idinku soo siqayo farabadnaan waxay ka qabaan idinku soo jeeda markaad gaaladii aragtaan dhabarka ha u jeedinina ee u jilib dhiga oo wadribuu minhum kula banaan dhinac walba kaga dhufta maalintaa ruuxa u dhabar u daba jeediya kaa sidaa sameeyaa cadho ayuu la noqday hoygiisuna waa naar ciyaadan bilaah ilaa iyo mooyaane mid xeelo dagaal dib ugu gurta mooyaane ama qolo kaloo muslimiina gacan siinaya mutaxarifan liqitaal waa xeelo dagaal inaad dib ugu yar gurato adoo doonaya inaad ku rogaal celiso oo cadowgu markuu moodo in la jabay aad ku dhufato waxa weeyaan gacan adag waa xeelo dagaal aw mutaxayizan ilaa fia ama qolo kaloo meel ku go-doonsan uu gacan soo siinayo kaa mooyaane qofka toos ugu dhabarjeediya dagaalkii oo foolka fool laysor fadhiyo u dhabarjeediya dee waciidka iyo goodiga adag baa kusoo arooray kabaairta waaweynna waxaa ka mid ah atawali yowma zaxfi sida nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam in la jeedsado markaa qofka goobta xaadirka ku ah waa fardu cayn inuu u jilib dhigo oo aan u jeedsan xaaladda kale uu fardu cayn noqonaya waxa weeyi idaa haajama alcaduwu baladan min buldaani lmuslimiin aw madiinatan min mudunihim haddii wadan wadamada muslimiinta ka mid a ama magaalo magaalooyinkooda ka mid ah cadowgii uu soo weeraro dadka beldada ama wadankaa ku sugan waxa fardu cayn ku ah diintooda iyo dalkooda iyo sharafkooda inay difaacdaan oo ay gaalada ka celiyaan ayaa fardu cayn ku ah ma aha inay iska fadhiyaan xaaladda saddexaad waa idaa amara alimaamu bilkhuruuj marka imaamka muslimiinta u taliya madaxweynihii uu amro in jihaad loo baxo waa fardu cayn waayo nabigu sal allahu alayh wasalam waxau yihi waida stunfirtum fanfiruu marka laydinka dalbo inaad jihaad u baxdaan u baxa waa waajib markaa ya ayuha aladiina aamanuu ma lakum ida qiila lakum infiruu fi sabiili اllahi ihaaqaltum ilى اlard araditum biاlxayaati اdunya min alaakhira fama mataacu اlxayaati اdunya fi laakhirati ila qaliil allah waxau yihi muuminiintiyey maxaa idin sugnaaday ee marka laydin yidhaahda jihaadka u baxa aad dhulka isugu nabaysaan ee isku cuslaynaysaan ee deg deg ugu bixilaadihi ma nolosha adduunyo ayaa ka raalli noqoteen oo aakhiro ka doorateen nolosha adduunye aakhiro marka loo eego may ahaanin wax yar oo liita oon qiimo lahayn mooye wax kale marka calaa kullin xaalaadkaa uu fardu cayn noqonayo mooyaane asal ahaan waa fardu kifaaye oo ummadda bar ka mid a hadday la timaado inta kale waa ka dhacaya waxaa la tilmaamay in qitaalku dadku uu yahay mid ay nacayaan karaahadaasi waa karaaha abiiciya waa karaahadii abciga ahayd ee qofka ku beerayd wixii dhiba inuu dhibsado qofka dawadu iyadoo dan u ah inuu cuno ayaa haddana uu dhibsadaa soo maaha irbadii baad isku mudaysaa kiniinkii baad liqaysaa qaraarhkii hadda adoo dhibsanaya dhibsashadaasi si kale uma necbido waaba dantaadii laakiin dee dabeecada nafta ayaa wixii kulul ama qaraarh yaro dhibsanaysa dagaalkuna waa la midoo sharci ahaan uma necbe waa jecel yihiin inay jihaadaan oo weliba ku shahiidaan oo way ku xaggiisaabay u socdaan laakiin naftu mashaqada iyo culayska dagaalku uu leeyahay dee dabeecada naftu waa dhibsanaysaa waa damqanaysaa laakiin way u dulqaadanaysaa marka wahuwa kurhun lakum waa karaaha abiiciya ee karaaha kasabiya ma aha sharcan uma necbo waa jecel yihiin laakiin dabeecad ahaan naftu dee wixii culus waa dhibsanaysaa waa damqanaysaa taasaa loo jeedaa waxaa la tilmaamay wacasaa an takrahuu shayan wahuwa khayru lakum wacasaa an tuxibuu shayan wahuwa sharu lakum waxaa la yidhi casaa sida ibnu cabaas iyo sudi iyo keyrkoodba ay yidhaahdeen casaa min allaahi waajiba xagga alle marka loo tiiriyo casaadu maaha filasho iyo rajo iyo wax la moodaye waa xaqiiqo inay dhacayso waayo ilaahay looma nisbeeyo dee tawaquc iyo filasho iyo taraji laakiin xagga dadka marka loo nisbeynayo casaada waa wax la filanayo oo la rajaynayo marka xagga alle haddaad u tiiriso waxaad tidhaha waa casaa waxa xaqiiqo ah inaad shay nacaysaan oo wahuwa kurhun lakum wahuwa khayrun lakum haddaad u tiiriso xagga dadkana waxaad tidhaahdaa waa casaa waxaa mudan tihiin oo laga yaabaa waa taraji marka marka dadka loo tiiriyana waa taraji wax la filanayo marka alla loo tiiriyana waa xaqiiqo wax la hubo oo xaqiiqaa wey alla waxau ihi subxaanah yas'aluunaka maadaa yunfiquuna qul maa anfaqtum yani waxaa la tilmaamay cid wax lagu bixiyo ciddii ugu mudnayd ee ugu fadliga badnayd yas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi allow maa muxuu yahay daakani yunfiquunahu ay bixinayaan yunfiquuna ay yunfiquunahu caydka usoo qadar yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa muxuu yahay maa muxuu yahay daakani yunfiquunahu ay bixinayaan muxuu yahay yani maxay bixinayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow maa anfaqtum wixii aada bixisaan oo min khayrin khayr ah falilwaalideyni labada waalid ayuu u sugnaaday iyo walaqrabiina kuwa idinku dhow iyo walyataamaa kuwa agoomaha ah iyo walmasaakiini kuwa masaakiinta ee baahan iyo wabni sabiili kuwa socotada ah ina wado waa musaafirkii miskiinkuna waa kaynu soo maroo waa ka cindahu maa laa yakfiihi yacni wax haysta laakiin aanu ku fillayn faqiirkuna kaan waxbaba haysan laakiin waxaa la ydhaha miskiin iyo faqiir ida jtamaca ftaraqa wa ida ftaraqa jtamaca markay miskiin iyo faqiir meer ku kulmaan way kala tagaan oo miskiinna waxaa lagu macneeyaa ka waxhaysta laakiin aanu ku fillayn faqiirna kaan shilinba hayn laakiin markay kala tagaane mid walba gaarkiisa loo sheego mid walba ka kale waa soo hoosgelaya oo imika almasaakiini fuqaradiina waa soo gelaya wamaa tafcalu waxaad samaysaanoo min khayrin khayra fa ina allaha alla bihi khayrkaasi caliimu waa ogyahay kutiba waa la faral yeelay calaykum korkiina waxaa lagu faral yeelay alqitaalu dagaalkii iyo jihaadkii walxaal baa la faral yeelay huwa qitaalkaasi kurhun ay makruuhun yacni midaad dhibsanaysaan oo nacaysaanu idin yahay lakum idinka idinkoo nacaya yacni dabeecad ahaan sharci ahaan waa u jeceshihiine wa casaa waxaad mudan tihiin oo laga yaabaa an takrahuu inaad nacdaan shay a shay oo wahuwa shaygaasina khayrun uu idiin khayr badan yahay lakum idinka wa casaa waxaa mudan tihiin oo laga yaabaa an tuxibbuu inaad jeclaataan shay-an shay oo wahuwa shaygaa aad jeclaanaysaana sharun sharuu idin yahay lakum idinka waxaaba suurowda inaad wax shara jeclaataan wax khayrana aad nacdaan wallaahu ilaahay baa yaclamu og waxa idin khayr badan iyo waxaan idin khayr lahayn wa antum idinku laa taclamuuna ma ogidin marka waxaad ogaataa alkhayru fii ma khtaarahu allaahu lak had iyo jeer khayr wuxuu kuugu jiraa wuxuu alla kuu doortay ee wax kale ha doondoonin xataa haddaad dhibsanayso sidaasaa dheeftaadu ku jirtaa waayo dee wallaahu yaclamu antum laa taclamuun maxaa ku ogeysiiyey sida kale doonayso waxaa laga yaabaa halaagaaguba inuu ku jiray alla waxau ihi yasaluunaka can ishahri اxaraami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiir yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebi allow can ishahri bishii bay ku weydiinayaan alxaraami ee xurmada lahayd qitaalin bay ku weydiinayaan dagaal fiihi bishaa dhexdeeda la dagaalamo waxaa la yidhaha bedelulijtimaal marka shay la sheego dabadeed laga bedelo wax shaygaa hore u koobsaday oo calaaqa la leh ilain qitaalkani bishaa dhexdeeduu dhacayaa oo bishaa koobsanaysa marka qitaalin waa bedelulijtimaal min ashahri alxaraam qul waxaad ku tidhaha nebi allow markaa dee waxaad moodaaba kii hore in laga jeedsado bedelku waxa weeye yasaluunaka can ishahri alxaraami qitaalin fiihi bay ku weydiinayaan oo su-aashu maxay ku dhacaysaa dagaalka laftiisa in la dagaalamo ee bisha muraad kale kama leh qul waxaad ku tidhaha nebi allow qitaalun dagaal oo fiihi bishaa dhexdiisa la dagaalamo ama qitaalun dagaal dagaalkaasoo kaa-inun ahaaday fiihi bishaa dhexdiisu kabiirun waa mid weyn oo wasfiga nakirada la sifeeyey ayaa u cunansiisay in lagu bilowdo oo mubtado laga dhigto ila nakiro laguma bilowdo haddaanay musawiq lahayn walaa yajuusu ibtidaa binakira maa lam tufid ka cinda zayd namira waa ka ibnu maaligu lahaa marka waa nakiro ibtidaha waxa u cunansiiye waa wasfiga waayo makhsuus bay noqonaysaa oo dee waxa weeyaan yani nakirada cumuumkeedii ayaa soo gaar noqonaya oo la takhsiisinaya qul waxaad tidhaha nebi allow qitaalun dagaal dagaalkaasoo kaa-inun ahaaday fiihi bishaa dhexdiisa ahaaday kabiirun waa mid weyn ma sahlana bilbilihii xurmada lahaa ka mida in la dagaalamaa wax sahlan ma aha wasadun diidmo can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa dadka loo diidoo laga horjoogsado iyo diinta iyo wa kufrun gaalnimo bihi ay bilaahi alle laga gaaloobo iyo wlmasjid اxaraami wasadun usoo qadar can ilmasjid اxaraami diidmo masaajidkii xurmada lahaa dadka loo diidoo laga horjoogsado iyo wa ikhraaju ahlihi ahli masjid اxaraami dadkii masjidulxaraamka ehelka u ahaa in laga bixiyo minhu xaramka laga saaro ayaase akbaru ka weyn bisha xurmada le dhexdeeda in la dagaalamo kaasaa ka weyn oo cinda allaahi ilaah agtiisa kaga weyn waalfitnatu fitnada oo gaalnimada iyo shirkiga ah ayaana akbaru ka weyn min alqatli dilka dilkaa ka cabanaysaanna waxa ka weyn gaalnimadiinna iyo shirkigiina alla waxau ihi walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan oo macnaha weligood waxay ahaanayaan kuwo idinla dagaalamo waa bimacna ibaat waayo waxaa la yidhaha wanafyu nafyi ibaatun nafyiga nafyigiisu waa ibaat nafyi haddii la anfiyo wax la sugay buu isu rogaa marka laadu waa naafiyo yazaaluuna ficilka zaalana macnihiisu waa nafyi macnihii wuxuu isu rogayaa weligood waxay ahaanayaan kuwo idinla dagaalamo ay yakuunuuna walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan oo weligood waxay ahaanayaan weeyaan waa ibaate yuqaatiluunakum kuwa idinla dagaalamo inay ahaadaan ka zuuli maayaan xataa yaruduukum ilaa ay idinka celiyaan can diinikum diintiina in istaaacuu hadday awoodaan waa haayo xataada marka laga dhigo ama tacliilba ka dhigo xataa yaruduukum likay yaruduukum maxay idinla dirirayaan oo idinla dagaalamayaan si ay idinka celiyaan can diinikum diintiina darteed ayay idinla dirirayaan hadday in istaaacuu hadday awoodaan waman yartadid axadka noqda minkum xaaluu idinka idinka mid yahay can diinihi diintiisa ka noqda oo dabeed fa yamut dhinta walxaal huwa isagu kaafirun gaal u yahay fa ulaaika kuwaasi xabitat waa burtay acmaalum acmaashoodu fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waa ku burtay iyo walaakhirati aakhiraba oo wa ulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda weeyi oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo wladiina kuwii haajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaah ilaahay dartii u dagaalamay ulaaika kuwaasi yarjuuna waxay rajaynayaan raxmat allah ilaahay naxariistiisa ayay rajaynayaan wallaahu allana hafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimunaa addoommadiisa u naxariis badan haadihi alaayaat waxaa ku sugan sidii horeba inoo soo martay xurmatu shahri alxaraam bilaha xurmada leh ee ashhurulxurumku xurmadoodu inay culustoy adagtoonay fududayn aayadda culimmadu waxay u sheegaan sababu nusuul oo waxay yidhaahdeen nebigu sala allahu calayhi wasalam ciidan gaadmo ah oo sahan ah oo cabdilaahi ibnu jaxshi uu hogaaminayo ayaa nebigu diray dabeed ciidankii gaadmada ahaa oo sagaal nin ka koobnaa waxay la kulmeen nimankii quraysheed safar ay leeyihiin oo meel socdoo afar nin wadaan oo dad waxa weeyaan intay soo safreen dee soo adeegto adeegii alaabihii wada oo gaadiidkoodii wata nimankii gaaladii quraysheed oo afar nin oo yani waxa weeyaan safarkooda iyo socodkooga ka kooban ayay la kulmeen safarkaa markaa quraysheed markii ay la kulmeen ciidankii gaadmada ah ee nebi moxamed u diray way la dagaalameen ilan waa ka badnaayeene oo waxa weeyaan ninna waa baxsaday ninna nolol bay waxa weeyaan laba nolol bay ku qabteen midna way dileen afartii waxa weyaan sidaasay noqdeen mid ay dileen iyo mid baxsada iyo laba ay soo qafaasheen wixii ay xoole iyo gaadiid wateenna waa soo qafaasheen oo waa soo kaxaysteen haddaba maalinta dagaalkaasi marka uu dhacayo habeenkaas waxay saxaabadaa yacni gaadmada ama sahanka loo diray ay moodayeen inay tahay habeenkii bishan waxa weeyaan jumaad jumaada thaaniya habeenkii ugu dambeeyey inay tahay ayay moodayeen oo aakhir yowm maalintii u dambeysay weli jumaada thaaniya inaanay dhammaan ayay moodayeen oo weli rajab aanay bilan ilain rajab waxay ka mid tahay ashhurulxurumka in la dagaalamaa ay mamnuuca tahay markaa waxay moodayeen weli rajab inaanay bilanoo caawa jumaada thaaniya ay ugu dambayso sidaasay ula dagaalameen dabeed nimankii mushrikiintii quraysheed waxay nebi moxamed iyo asxaabtiisii ku caayeen oo ku canaanteen oo ay ku ceebeeyeen oo yidhaahdeen bishii xurmada lahaa ayaa muxamed iyo asxaabtiisii ay banaysteen dagaal oo ayna laayeen taasay ku canaanteen markaasi ay soo degtay yasaluunaka can shahri اxaraami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiiru wasadun can sabiili اllah horta marwaa mare saxaabadu cudurdaar bay lahaayeenoo umay badheedhin oo waxay moodayeen weli rajab inaanay bilan taasi waa qodob qodobka labaad waxaa loo tilmaamay iyagu waxay ku jiraan inuu ka wen yahay waxay ku ceebeynayaan muslimiinta oo waxaa lagu yidhi dadka ay ilaahay diintiisa u diidayaan iyo gaalnimada alle ay ka gaaloobayaan iyo xaramka ay dadka ka hor joogsanayaan iyo xaramka ay ehelkiisii ka saarayaan nebi moxamed iyo asxaabtiisii ilan waa ka saareene iyo gaalnimada ay ku jiraan inay ka weyn tahay dagaal dhaca bisha xurmada leh taasaa loo tilmaamay yacnii bisha xurmada leh in la dagaalamaa waa arrin culus oo ma sahlana oo qul qitaalun fiihi kabiir waa weyn yahay ma fududa laakiin maxaa ka weyn waxay iyagu ku jiraan taasaa loogu jawaabay waxa ilaahay uu tilmaamay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaaacu inaanay weligood ka zuuleen inay diinta idinkula dagaalamaan ilaa ay idinka celiyaan hadday awoodaan oo diinta dib idinka celiyaan waxay tilmaamaysaa aayaddaasi cadaawadda gaalo heerka iyo halka ay taagan tahay marnaba inaanay teelle idin dhiganayn walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica milatahum ma yawadu ladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wala lmushrikiina an yunazla calaykum min khayri min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadli اlcadiim waduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a aayaadkaas oo dhan ilahay wuxuu ku tilmaamay in gaaladu cadaawadday muslimiinta u hayaan ay xeel dheer tahay oo aanay nasanayn oonay harhsanayn ilaa ay gaalnimo ku hubsadaan markaa gaal maxaabad ugu sacbatumeed ka daba ordi halkaasaabuu kula doonayaa ifya aakhire baynu ku halaago aayaadkan waxaa ku sugan waman yartadid minkum can diinihi fayamuut wahuwa kaafirun fa ulaaika xabitat acmaaluhum ruuxa ridoobee gaalooba ee gaalnimadii ku dhinta camalkiisii inuu burayo culimmadu waxay isku khilaafeen aayaddani xubuutul camalka ama buridda camalka waxay ku xidhay wasfiga ah fayamutu wahuwa kaafirun bay ku qaydi markuu gaalnimadii ku dhinto ayaa camal oo dhammi ka buraya oo ka baaba'aya aayaadka qaarkoodna dhimasho kumay qaydine way idlaaqeen oo lain ashragta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin aayaadkaasoo dhan ilaahay waxa uu tilmaamay ruuxa iimaanka ka gaaloobee shirki sameeya camalkiisu inuu burayo u baaba'ayo lagumana qaydin kufrigaa inuu ku dhinto marka culimmadii waxay isku khilaafeen laba qowl bay isugu khilaafeen oo maalig iyo khayrkii waxay yidhaahdeen looma shardiyo inuu kufrigu camalka buriyo inuu ku dhinto ruuxu ee marba hadduu gaaloobo hadduu doono haba ka toobad keene waxa weeyaan camalkiisii waa burayaa oo waa baaba'aya imaamu shaafici iyo khayrkiina waxay yidhaahdeen maya burinta camalku u baaba'ayeen waxba ka soo noqonayn wax midhaa iyo abaalmarin waxa weeye waa marka qofkii gaaloobay kufriga uu ku dhinto laakiin kii ridoobay isagoo mar hore camal wanaagsan sameeyey riddo ku dhacay ee haddana riddadii ka toobad keenee soo noqday een kufrigii ku dhiman wuxuu hore u sameeyey abaalkiisii waa u jirayaa oo ka baabi'i maayo sida raajixiina waa madhabka imaamu shaafici oo dee nusuusta mutlaqeeda iyo muqayadkeeda waa la ysku xambaaraa haddii sababta iyo xukunka ay ka midoobaan sida aayaadkan oo markaa iminka waxay noqonaysaa waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun fa ulaaika xabitat acmaaluhum xubuutulcamalka aanay waxba uga soo noqonayni waa markuu riddadaa ku taguu ku dhinto hadduuse ka soo noqdo wuxuu hore u sameeyey ajarkeeda iyo abaalkeeda waa usoo noqonaya ilaahay waxa uu tilmaamay in kuwa iimaanka iyo hijrada iyo jihaadka koobsadee intaa isla helay raxmad ilaahay inay rajaynayaan oo ay helayaan halkaa waxaa laga qaadanayaa rajada saxda ah waa ta camalka saalixa la socota laakiin waxaan iska rajaynayaa raxmad mana camal falayo taa waxaa la yidhaha yididiile iyo amaani ee rajo lama yidhaah laakiin tan weeyaan rajada saxda ah waa marka adoo camal falayo oo cibaadaysanaya raxmadiina aada rajaynayso hada huwa raja maluub alla waxa uhi yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nabi allow can shahri bishii alxaraami ee xurmada lahayd ka bedel qitaalin dagaal bay ku weydiinayaan fiihi bishaa dhexdeeda la dagaalamo ayay ku su-aalayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow qitaalun dagaal dagaalkaasoo kaa-inun fiihi bishaa dhexdeeda ahaaday oo la dagaalamaa kabiiru waa mid weyn ma fududa wasadun diidmo can sabiili illaahi dadka ilaahay jidkiisa loo diidoo laga hor joogsado iyo wa kufrun bihi ay billaah gaalnimo ilaahay laga gaaloobo iyo walmasjid alxaraami wasadun can ilmasjid alxaraami dadka oo loo diido masaajidka xurmada leh iyo wa ikhraaju ahlihi ahli lmasjid alxaraam masaajidka xurmada leh ehelkiisa oo laga saaro minhu masaajidka xurmada leh ayaa akbaru ka weyn dagaalkaa bishaa dhexdeeda dhacaya kaasaa ka weyn oo cinda allaahi ilaah agtiisa kaga weyn walfitnatu gaalnimada iyo shirkiga ay ku jiraan ayaana akbaru ka weyn min alqatli dilka walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan oo weligood way ahaanayaan yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamaan ka zuuli maayaan xataa yaruduukum ilaa ay idinka celiyaan can diinikum diintiinna in istaaacuu arrinkaa hadday awoodaan inay idinka celiyaan waman axadka yartadid ka noqda minkum xaaluu idinka idinka mid yahay can diinihi diintiisa ka noqda ee ridooba oo dabeed fayamut dhinta walxaal huwa isagu kaafirun uu gaal yahay ridadii ku baxa oo ku dhinta fa ulaaika kuwaasi xabitat waa burtay acmaaluhum camaladoodu fi dunyaa dunyada dhexdeeda waa ku burtay acmaashoodii waalaakhirati aakhire dhexdeedana waa ku burtay wa ulaaika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda ayaa khaaliduuna ay ku waarayaan ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaadoo alla dartii u dagaalamay ulaaika kuwaasi tilmaanta iyo sifaadka alihi yarjuuna waxay rajaynayaan raxmat allah ilaahay naxariistiisa ayay rajaynayaan wallaahu allana kafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariis badan wallahu aclam
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online